بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا waxaan ku dhex jirnay fii suurati الnisaa qaybtii waxaan ku sii dhex jirnay dadka munaafiqiinta ah ee intay khiyaano sameeyaan dad beri ah ku tuhmo oo ku tuuro sidaas darteedna dadka beriga ah haddana nebiga intay u tageen qoomkiisii ay yidhaahdeen waxaan rabnaa saaxibkeen waa nin beriyahe inaad beri yeesha baan rabnaa dadka oo joogo dushooda inaad ku beri yeesho dadkaasaa laga hadlayey waxaan soo aragnay nebigoo lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam kitaabkan qur'aanka waxaan kuugu soo dejinnay xaq weeye isagoo xaq wataanu soo dejinnay inaad dadka ku kala saarto allah cilmiga oo ku baray inaad ku kala saarto marka qof maaragtay khaa'inana ha u doodin maxaa yeelay nimankan aad beri yeelayso oo haddana odhanayana beri yeel oo tucmat ibnu ubayriq iyo dadkiisa ihi waxa weeyaan waa khaa'iniin wey markaasaa nabiga la yidhi wastakfir illaha in allaha kafuurun raxiim weliba waxaa la yidhi dadka khaa'iniintaahi ha ka doodin arrintooda marna mujaadala ha u samayna hana u doodin maxaa yael nebiga daahirkuu xukminaya calayhi salaatu wasalaam ilaa waxyi uu kaga soo dego markaasaa xaalkooda ilaahay ka warramaya yastakfuuna min annaasi kuwa munaafiqiinta ihi yastakfuuna way isqariyaan min annaasi dadka ayay iska qariyaan ayagoo ka xishoonayo kana baqayo dhib inuu xaggooda kaga yimaado iyo ceeb ayay dadka iska qariyaanoo afcaashooda xunxunkaahay samaynayaan uma muujiyaan dadka way iska qariyaan walaa yastakfuuna isma qariyaan min allaahi allah subxaanau wa tacaalaana iskama qariyaan oo allah waa muطalic waa u jeedaa marka ilaahay bay fisqigii iyo khiyaanadii iyo qabaa'ixii xunxunka ahaa ay samaynayeen bay ula jahraan dadkana way iska qarinaayaan wahuwa walxaalu huwa allahna macahum ayaga la jirkooda uu yahay oo allah uu la jiro bicilmihi ayuuna kula jira allah subxaana wa tacaala allahna wuu og yahay wuu ka warqabaa cilmibuuna u leeyahay maaragtay markay waxaa samaynayaan id waqtiguu ilaahay ogaansho badan yahay oo macooda yahay oo cilmi oo macooda kula yahay oo la jiraa yubayituuna ay dabaraayaan ay dabbarayaan ay maleegayaan maa shay ay dabbarayaan laa yardaa allah uusan raadi ka ahayn oo min alqowli hadal ah yacni wakhtiga ay shay uusan rabbi raadi ka ahayn khiyaanada ay samaynayeen wakhtigaas oo rabbi la joogo cilmigiisana uu kula jiro ayaysan rabbigooda iska qarinaynin dadkana way ka dhuumanayaan markaasuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala wa kaana allaahu alleh allah subxaana wa tacaala muxiitan allihii koobo weye bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan wax alla waxay falaan oy sameeyaan allah wuu koobay marka saas darteed mar hadduu u koobay fa yujaaziihim calaa acmaalihim acmaashooda wuu ka abaalmarinay allah subxaana wa tacaala marka halkan waxa weeye yacni markii ay yacni maaragtay tucma uu ogaaday in nebiga warkii loo sheegay oo dircigiibuu xaday la yidhi oo markaa ninkaa yuhuudiga gurigiisa uu soo dhigay asaga iyo qoomkiisana habeennima ay kashadeen oo yidhaahdeen yacni maaragtay in asaga la beri yeelo diriciina lagu nabto ninkaa yuhuudiga ama ninka ansaariga hadba riwaayaadka sida ay yidhaahdaan oo beriga ah gurigiisana lagu qariyey in nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl taasaa loo jeedaa marka allah wuxuu leeyahay istaghfiruna min an-nas wala yastaghfiruna min allah hal raba ilahi subhanahu wa ta'ala yaani mutali'u noo yahay oo na arkaa in ilaahi subhanahu wa ta'ala dadku ay ka xishoodaan oo maaragtay iska ilaaliyaan ayaa la doonaya laakiin haddaan bani aadamka nahay bani aadamka iska ilaalina allah iskama ilaalino xumaanteena inay dadku nagu ogaadaan oo aan la jaharno ma rabno laakiin allah subhanahu wa ta'ala waa ula jahreena ونن أركيا مركز ساس وحوية ومن صفات المنافقين أي كم التحيوين تلمامها منافقين تلوية قانوي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه الله أسقه معوذة يعني واحد لو جيدا وهو معهم بالعلم الله ولجرا بالعلم بوكولجرا لأن معيذة هذا كورنا وكسو هذا الليل لبا لو قيبيا معيه علم هي معيه ذات حتى معيدان لا شيغيو oo Allah maciyadiisa oo dadka uu la jiraahi wa bi ilmihi wa huwa fawqa arshihi Allah ana arshigiisa ka sareeya adoomadiisana ilmigiisa ba koobay meel kasta ay joogan ilmigiisa kaga warqabaa weeyaan wa huwa ma'ahum ولذلك أي جمال الدين القاسم وحوليه وهو معهم وهو عالم بهم مطلع عليهم لا يخفى عليه خاف من سرهم يعني الله الله مطلع oo caalim ah oo ogo taalacanayo oo wax ka qarsoono sirtooda aynan jirin sidoo kale tuma sheekh naasir as-saidi markuu fasirayo wuxuu leeyahay wa huwa ma'ahum bil ilmi fi jami'i ahwalihim ahwaashooda dhammaanteed allah cilmigiisa ayuu kula jiraa allah cilmigiisa ayuu kula jiraa weeyaan wuu og yahay xaaladahooda dhan waa ka warqabaa weeyaan id yubayituuna marka ay dabbarayaan التبييت هرب عن سو مرني وحال يراهدا تدبير الفعل ليلا habeenki oo ficilka la sameeyo ficilka falka habeenki la sameeyo ayaa la yiraahdaa walidaalka waxa tabiit loogu magacaabay waxa la yiraahdaa yaan sida qaalibka ra'yiga iyo mashhuurada iyo marka la isku keenayo arin la maleegayo habeen bay dadku sameeyaan habeenimay sameeyaan marka ficilkii oo habeenimo la sameeyay baa loo jeeda id waqti yubayituuna ay dabarayeen ma shay la yarda Allah uran raadika ahayna min alqawli hadalka oo markay doonayeen inay cid bari ah ay dusha uga tuuraan saaxibkoodii khaa'inkana ay bari yeelan ay doonayeen weeyaan walidaalika culimadu waxay ku sheegaan tabyiidkan hadda oo Allah uu leeyahay ma la yarda min alqawlida waxa la yiraahdaa waa al-kadibu wa ramyu al-bari'i wa shahadatu az-zur intaas isku jira yaani been ay sameeyeen qof bari'i oo ay masabideen ku tuureen shahada zuur ay markhaati kaceen nabiga inta u tageen ay markhaati beena ka kaceen intaba way kulminaysaa weeyaan wa kaana allah alle muhiitan alli kooba way bima yacmaluuna waxay sameeyaan allah cilmi buu ku koobay sidaa darteed waa uu abaal marinaya maarad waxa ay sameeyeen buu rabbi ka abaal marinaya marka waa nooc tahdiidka kamida hadalka lagu jumladan lagu khatimay allah waa idin og yahay amalkiinana wuu koobay wuuna idin ku xisaabin abaalkeedu idin siinaya weeyaan ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya ha antum idinka haula ya haula kuwano يعني منافقين تبا لا هدليا كوي نينكا سارقا دفاعي oo nabiga inta uu tagay yiri ninka waa bari waxbana lagu male dadka hortooda ku bariyeen ayaa loo jeeda ha antum idinka ha ulaa ya ha ulaa kuwano jadaltum wa doodeen anhum munaafiqiinti oo khaaimiinta ahayd baad xaqooda ka doodeen fil hayati dunya adduunka dhexdiisa inaad difaacdaan isku daydeen oo u doodeen faman kuma qofkeeba yujadilu allah allah la doodayo anhum ayaga xaqooda munaafiqiinta yawm alqiyamati maalinta qiyamaha adduunka waad ka doodeen laakiin qiyamo ya ilaahay la doodi doono waxaa yar rabbi waa og yahay yaani maaragtay abaalkoodana wuu marinayaa يعني سلا درتي عدة بري وكيل نقن دونتا ودفاع دونتا وكما بو رب لي سبحانه وتعالى فمن كما فكيبا يجادل الله على الدوديو عنهم منافقين تشأن جودا كلا دودي حال كودا يوم القيامة ما لنت قيامها مركو رب عذاب كيسا كقبتو ييتهي عده دوديسو الله كلا دودي دونتو oo oran doonto dadkan waa bari bay ahayd am amase man waa kuma qofkeeba يكون أهانيو وكيلا أي محاميا وحافظا mid muhaami ahoo ayaga u doodo oo difaaco oo xifdiyo macnaha waxa way al muhaami waxa loo jeeda waa qofka qofka wakiilka uu aho yaani difaaco ama lawyer ka yiraahdo ama abukaata la yiraahdo waa qofkaasi weeyaan yuu yahay qofka barinta u doodi doono wakiilka ah oo ilaahay xaqiisa uga doodi doono yaa wakiil u noqonayo ma jiro weeyaan marka al wakiil xagga asalka waxa lagu yiraahdaa القائم بتدبير الأمر قفك dadka arrinkooda maamulkiisa u istaago iyo difaacoodii waxa la midka ayaa la yiraahdaa kaasa wakiilka loo jeedaa marka waxa weeye man alladhi yaqumu bi amrihi ya arrinkooda u istaagayo oo u doodayo oo maarka difaacayo maalinta qiyaamaha الله كدفاعي دون مجرى ويان يعني عد دفاعي ساهي مجرى استفهامك واستفهام انكاري ويان واستفهام انكارية عد دفاعي سو رب وكيل وقال نقوم كرتاي ما لنت قيامها الله ما هيو فتاويا مرك ادونك هداد وانتصاد وانتانو دفاع لكن آخر مرك الله تقع ما أولي كرتان إنا دفاع دان صوت الله وأقيها دمي يسونه قاضية وانو عقابية ويان مركا waxay la mid tahay aayada fi suurati nuur ku jirto allah qof walba xaqiisa uu siinayo yawma idin yuwaffihim allah diinahum alhaq wa ya'lamuna anna allah huwa alhaq almubin aayadaas oo kale bay la mid tahay yaani maalintaas qiyaamaha allah wuxuu u oofinaya u dhameystiraya abaalkoodii runta ahaa ayuu u dhameystiraya waxay mutaysteen buu ilaahay siinaya weeye wuuna og yahay ويعلم ويؤجهين الله سبحانه وتعالى علم بأوليهين إنه الله حق وجرؤ يهين يؤجهين ويهين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل قف كي سمي عمل فلو سوءا حمي عمل فلو وحن سمي يعني شيء قبيحة qofka sameeyo marka waxay leeyihiin suu'an marka la yiraahdo man ya'mal suu'an wa humida oo aan qofka ku ekayne talaabayso dadka la gaarayso weeyaan suuda taas loo jeeda yaani waman ya'mal suu'an ay qabihan mutaaddiyan xumaan uu sameeyay la xumaanta asaga kuma eka dadka loo gaarsiinaya dadka loo xumaantii ku sii sameeynaya aw amase yadlim nafsahu naftiisa dulmiyo marka uu yadlim nafsahuna waa macsi uu sameeyay iyo dambi oo la yataadda ila ghayrihi cid kale u talaabi mayse asagay ku eg tahay taasa loo jeeda labada macno labadooda saasi u kala qaadaan mufasiriintu way waman ya'mal su'an xumi qofka sameeyo shay amal xumaan uu sameeyay xumida uu sameeyana kaliya kuma ekaanine uu talaabo dad kale ayuu gaaray أو يظلم نفسه أما نفسي سو ظلميي أساقا كليه وذنبي أنا كو أجيه معاصرة عدك الأمور أسن قدبنين قفك سدا ييلو ثم مركي ذنوبتا أي كدعو مدو أساقو سميي إيه مدو أنت سميي حتى نفتك الأطلابي وقدبي لبدا أسبا أساقو اسكو درسدي ثم انت هدبدي يستغفر الله الله ذنبي داف ويديستو مركو ذنوبتا قلي يعني نفتي سخائب وها وحبو صوحدي ثم ضد مارك بري اه وهدنا قيامه سي غارسيه او غدبي oo yiri maartay yaan ayaga qaainiina oo dad abriya ah yaan u sii gudbiyay asagoo sidaa sameeyay haduu istighfar la yimaado oo tawba saadiqa oo la yimaada yajid allah allah ayuu helaya ghafuuran asagoo alla mid dambi daaf badan rahiiman naxariista ayuu helaya weeyaan marka aayadan waxay tusinaysaa waxa la yiraahdaa afwiga ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa ayay tusinaysaa weeyaan maxaa yeelay qofkii asagana inta dulmi naftiisa ku sameeyay haddana dad kala dulmiyey hadduu istighfaar la yimaado tawba la yimaado inuu ilaahay cafinayo subxaana wa tacaala hadduu tawba saadiqa la yimaado inuu cafinayo ayay aayaddani tusinaysaa ولذلك يا ابن جرير الطبري رحمه الله وحو كف يعني كسو غوريني اثر عبد الله بن عباس هذا الاويري يعني مارك رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عباس ايضا مركو فسريه اخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعه رحمته ومغفرته الله هو الرمي أدومديس أو شيغي دلقات كيسا عفنتيسا يعني ما أركتي وناكيسا نحريستيسا واسع نمديدا دمداف كيسا أدومديس ودمدافي أيها الله أغيسيي انتاسو تصينا يا أبو مركز يقول فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا قفك الذنب سمعيه ذنب قامت يرحم نقضي أما مدوين حم نقضي ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما مركز استغفار ليماده توبة إلهي إلي ماده وحوه لي الله سبحانه وتعالى إنه قدم بدافي ونحريساني أيوه لي يا أبي مركز يقول ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال ذنوبته أكتوبة كينا ياهي هذا كوينا تهدي دولته سماواتك يا أرضي يا بورهبا ذنبيسها كوينا دي هذا توبة كينا توبة صادقة لي ماذا استغفار لي ماذا الله سبحانه وتعالى وهو عفنا ياويا مركا سيدا أسبو حلمك إلهي يدلقات كيسا أي تسنيسا سيدا درت قفك مسلمك مركا استأي قف أو كدعبا إنه إلهي يقول نغضب لدون ياويا ومن يعمل قفك سمي يسوءا حمي سميه أو فعل قدبي أو ضدك يعني ظلم كسمي أو يظلم نفسه أما نفسي سظلميه معاسي أساقك أكري لي ماذا ثم مركو معاصدا ليمادو يستغفر الله إلهي دم داف ويديستو يجد الله إلهي بو هليا غفورا الله دافد بدن إنو يهي رحيما نحريست إنو يهي أيو هليا ويا الله دم داف يو نحريسنا يويا مركا ذنبي سوحو دور وحن نقضي إلهي وأدينيا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن يكسب قفكي كسبادو أو شقيستو إثما ذنب قفك شقيستا وذنب لا يماد معاصي لا يماد أما هوينات أما هيراتي فإنما يكسبه قفكاس وهو كسبضي وذنب قاس عاقبة ديسة يحمي ديسو على نفسه نفسه كرك كرك إذا يكسبضي ويا يعني ذنب قاس عقوبة كإيمان يساي أسألهم بيدبي qof kale dar u gaarsiinayo ama uu ku dhibayo lama arka weeyaan fa inma yaksibu ala nafsihi wa kana allah allah subhanahu wa ta'ala aliman alladhi ilmi labu ahaday oo shay walba kulligi ilmi kulaho og ayuu ahaa hakiman hadara xikmaraho wuxuu jideynaya xikmo u leh weeyaan aydana allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noogu sheegi qofka dambigaad adiga samayso waxa ka imaanayo oo maaragtay uquuba ah inay adiga kaliya kugu gooni tahay laakiin aan cid kale loo raacanaynin ana sida diintu ay qabto wala taziru waziratun wizra ukhra naf naf kale tadambiga xabaari kartaa ma jiro qof walbaba waxa la yiraahdaa at-tabciya al-fardiyya wixii aad samayso adaa lagu raacanay wixii aad la timaado fardi ahaantaada baa lagu raacani weeyaan marka qofka dambi sameeyo waman yaksib ithman min al-aafani yaani qofka dambaabo oo dambi sameeyo wuxuu doona ha noqdo fa inma yaksibuhu un kasbaday oo kaliya ala nafsihi yaani waxa loo jeedaa ay caaqibatuhu caa'idatun calayhi waxa ka imaanayo يعني عاقبتيسه عيربتيسه iyo dambiga waxa ka ratibmayaay waxa weeyo wuxuu ku noqonayaa naftiisa ayuu ku noqonayaa weeyo aaidun alayhi asagoo ku laabanaya ولذلك علماء وحيد هذا الكسب markii ka hadlayaan waman yaksib ithma bu ilahi kasabka xagga luqada waxa lagu yiraahdaa bayleeyeen ma yajru bihi al-insanu ila nafsihi naf'a aw yadfa'u bihi darara يعني waxa insaanka يعني oo naftiisa ugu soo jiido nafci wa kasab baa ilaaha wanaag buu shaqaystay khayr buu samaystay nafci buu naftiisa u soo jiiday ama wuxuu naftiisa maaragtay ka difaaco oo darar ah dhibaatada uu naftiisa ka difaacana wa kasab baa ilaaha marka kan wuxuu u kasbay naftiisa inuu halaagaba u soo kasbay laana isaga ficilkan sameeyay inuu naftiisa halaaga ayuu u kasbay weeyaan saaka kasabkaas uu leeyay waman yaksib qofkii kasbada ithman dhanbi كسبدا فإنما يكسبه واء أو كسبدي أو ذنبك عقوبتي سكسب كاس- كسب كاسي يعني نتيجتيس على نفسه نفتي سدوشي لا يو كسبدي ويا marka naftiisa way cid kale u tacad u gudbayo lama arko way wakaana allah alima allah alla ilmi labu ahaaday oo yaani shay kasta ilmi u leh hakiman hikmale marka arinkan oo in qofka wixii uu sameeyo waxa asaga uu sameeyo in loo raacdo ihi wuxuu ku sugnaaday min ilmihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala adligiisa iyo cilmigiisa iyo xikmadiisa ayay ku ahaatay dambigaad adiga samayso in adiga lagugula xisaabtamo waxaanad samaynin inaan dusha lagaa saarin waa taas weeyaan waman yaksib khatii'atan aw ithman uma yarmi bihi barii'a faqad ixtamala buhtaanan wa ithman mubiina waman yaksib qofkii kasbado oo shaqaysto khatii'atan gaf qofka shaqaysta shay gafa buu khatii'a ayuu la yimid gaf buu sameeyey aw amase ithman dambi buu la yimid shay dambi ah ayuu sameeyey oo kasbaday uma markuu khatiicadii ama dembigii uu sameeyey ayuu yarmi dembigii iyo khatiicadii gafkii uu sameeyey buu ganay bihi ismiga iyo khatiicadaasi ayuu barii'an qof beriya ku ganay ثم مركا كبعدنا يرمجنه به ذنبغا ايغفكا او سميهي بريئا قف بري او انا وحانا لا ايمان او دشه كساراي قفكا سدا ييلو فقد احتمل قفكاس وحو حنباري بهتانا مصبلات ايو حنباري بهتان ايو قاتي او دشه سارتي ايو واثما ذنبي او مبينا ذنبي نمديس اي عدهي ايو قفكاس دشه سارتي وي حيالي ضد أبرياء oo wax ay og yihiin la arag ayuu dusha ka saaray marka qofkaas xataa qof gaalaba ha dulmiyo isagoo muslima hadduu dul dusha ka saaro qof barii ah gaalba ha noqdo iska daa inuu muslim yahay hadduu gaal noqdo oo aad wuxuusan qabin aad dusha ka saartahay qofka saa sameeya faqad ixtamala buhtaanan wa ithman mubiina dembi weyn iyo maaragtay buhtaan oo masabidaad ah ayuu dusha saartay buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala marka qofka waa gaal weyn waa yuhuud wey waa nasraani wey waa watani wey wixii xunoo dhan asaga xaggiisa ha loo leexiyo diinta islaamku ma qabto waa cadaaladay u baahanta diinulcadli wa waa diin cadaalad ilaahay subxaana watacaala alla caadila uu soo dejiyey weeyaan sidaas darteed baa ninkii munaafiqa ahaa markuu yuhuudiga dusha ka saaray baa allah wuxuu ka dhigayaa bari inuu yahay qofkaasi kana inuu daalim iyo buutaan uu la yimid ayuu rabbi suuraynayaa weeyaan marka khatiicada iyo ismiga waman yaksib khatiicatan aw isma culimmada way kala qaadaan ibn jariir الطبري oo kale wuxuu leeyahay khatiicada waxa la yiraahdaa buu leeyahay in al-khatiicata takunu an 'amdin wa an ghayri 'amdin khatiica marka la gaf way gafkaasi ula kacna waa loo samayn karaa oo way u iman kartaa qasad iyo maarta kasba u samayn kartaa yani maaragtay qasad la'aanna waad u samayn kartaa adaanan u kasinna way kaa dhici kartaa wixii adiga gef ah oo kaa dhaco ama ulakac ha kaaga dhaco ama yaadan u kasinay ha kaa dhacee khatii'a baa la yidhaahdaa buu leeyahay markaasuu yidhi waliimu laa yakuunu ilaa can camdi ismiga laakiin waa ulakacu buu noqdaa buu leeyahay wax kale ma noqonayo saasay maarata ugu kala farqinayaa ibnu jariir altabari raximahullah labadooda wixii qasad yani ismiga waa waxaad u qasaday oo kas u samaysay wey sida ninka intaad maaragtay cabuurbireedka intuu qaaday nin bari ah gurigiisii dhigay waa ulakacbu u sameeyey maaragtay xoolo qof leeyahay qofka soo xaday kas buu u sameeyey kaasoo kale ismi baa la yidhaahdaa buu oranaya culammada qaar waxay leeyihiin labadooda alkhatiicatu walismu waa bimacnan waaxid وهل معنى كليه ويان ولكن ولكنه كرر للتأكيد وحلو سعل عليه حوجين لحوجين يدرتي أي الله عل شيء الإثم والخطيئة وأسك معناهم بالوجينا وإساسنا ويرا هذا ويان ومن يكسب قفك كسبه خطيئة قف قفك كسبه أما قصد هو سمعي أما يوصل سمعيني أو إثما أما الذنب كسبه oo ulakac u sameeyo qasad u sameeya uma markuu dembigaa sameeyo dabadeed yarmi gano bihi dembigii iyo khatiicadii بريئا قف بري أها وحان وحبك أغين دش كسارة أكو توراي فقد احتمل قف كاسوو صار صدي وواء قاضي بهتانا مصبدات بو قاضي إيه وإثما ذنب أو مبينا ذنب النمدي سؤي عضا هي ومرك البهتان وحل إلى هذا ومأخوذ من البهت حق القضاء وحيدها بهتانك وحلقك من البهت بلقك إليه وواحد يعني واحد إلى نبهتنا الكذب على البريء بما ين بما ينبهت له ويتحير منه يعني قف بين قف بريء الغطورة أو قف كبرية وريرسة أو لوريرة أي الإرادة ومسبدات وحادا كمن أو دش اللقاء سارة أي الإرادة بوتانك ولذلك وحي إرادان يعني فلان بهته بهت فلانا فلان بهت فلانا مركا ترابه يعني waxa loo jeeda waxay leeyihiin ida qala alayhi ma lam yaqul wuu masabitay wuxuu san oran buu yiri yani wuxuu yiri wuxuu san isagu oranin buu ku sheegay ayaa leeyahay ida qala ida qala alayhi ma lam yaqul wuxuu san oran buu ku sheegay hebel baa sidaa yiri mana uu san oran hebel baa waxaan sameeyay mana uu san sameeynin marka buutaanka ayaa maaragtay waxay leeyihiin qismiga baa saaka sii weyn waa masabid waa firya la yidhaahdaa been abuur weyn waxaanan jirin oo qofka dusha laga saaro ayaa loo jeedaa weeyaan marka faqad ixtamala buhtaanan wa ithman mubiina waa sida ninkaas munaafiqa oo ninka yahuudiga ku sameeyay oo kale waa buhtaan weeyaan walawla fadlullahi alayka wa rahmatuhu wa rahmatuhu lahamma ta'ifatu minhum an yudilluka wama yudilluna illa anfusahum ayadan nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa lala hadlayaa oo ilaahay naxariista uu siiyey oo u galay baa la xusuusinaya wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala walowlaa fadlullaahi allah dheeraadsiintiisa haddaynan jirin calayka adiga uu ku dheeraad siiyo fadli uu ku siiyey waraxmatuhu allah naxariistiisa oo calayka adiga uu ku naxariistay haddaynan jiri lahayn لهمت ويهمن لهي ويقصد لهي طائفة كوح أو منهم كواس قومك دعمة, دعمة بن أبيرق ذاتكي سكمدا كوح منافقين تكمدا وحي أقصد لهايين أن يضلوك إن يكون ميانو حق إكاباديين وما يضلون مباديين يان إلا أنفسهم نفتو ذمويه عدك لنا مباديين كرام برب الله سبحانه وتعالى cid kale oo baadiyeyn karaan lama arko marka yaan saasu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala wama yudilluna mabadiyeynayaan illa anfusum naftooda mooyee wax kale ma baadiyeyn karaan adigu ma baadiyeyn karaan xal rasuul baa tahay wax ibaan ku soo dagay wama yadurrunaka kulli maayan min shay'in waxba kuma dhibi karaan shay ay kugu dhibi karaan lama arko maxaa yeelay rabbi baa ku xifdinaya subhanahu wa ta'ala وأنزل الله الله ودجيي فضله ربي سيبا قيب كمدى الحسوسين وأنزل الله الله ودجيي عليك تشهد وعكسه دجي نبي محمد الكتابة كتاب القرآن كأهاب وكسه دجي والحكمة xikmadii oo sunnada nabiga loo jeedo ayuu Allah ku siiyo kugu soo dajiyay wa 'allamaka wuu ku baray Allah subhanahu wa ta'ala hadaa tahay nabi Muhammad wuxuu ku baray Allah ما شيء كبري لم تكن آذن أحين تعلم منه شيئات آذن أقوني أوذن هري علم أولا حين أيو رب كبري مركو النبي كابيه وكتابه كوسو دجي وكان فضل الله الله ديراتين تيسا يعني عليك أذيك أوكو ديراتي وحو أهاضي عظيما مدوين فضل قاسم من آدي أدوين أيو أهاضي ديراتين وين برب كسيه سبحانه وتعالى marka walawla fadlullahi alaykum rahmatuhu alayka wa rahmatuhu maha fadligaas iyo rahmadaas ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi maxamed oo siiyay maxaa loo jeedaa culimada laba macno way ku fasiraan macnaha koobaad waxa weeye almuraad bihima an-nubuwata wal-ismata Allah nabinimo ku siiyay oo rasuul buu ka dhigay nabiyun yatihi al-wahyu min as-samaa nabi oo waxyigu samada uga yimaado ayuu rabbi ka yeelay thumma waa ku dhowray wuu ku ilaaliyay cisma ayuu ku siiyey oo waxna wax waxna dhanbu rabbi ka ilaaliyo ka dhowray macnahaas way ku fasiraan marka munaafiqiintu kuma dumin karaan kuma baadiyeyn karaan xaqa kaama jeedin karaan maxaa yeele rabbi baa ku ilaalinaya ilaahay baa ku dhowro cusmo ku siiyey macnahaas way ku fasiraan waxay kale culimmadu ku fasiraan yacni in loo jeedo yacni alfadlu waalraxmatu fadlu llaahi calayhi waraxmatih waxa loo jeedaa فضل الله عليه ورحمته وحلو جذاب إليهم تنبيهه على الحق في قضية طعمة وبشير بن أبيض يعني وحي إليهم براروجنت إلهي وحقك براروجيه أي فضل قالوا جيلا وصوابك أوتصي محيا المنافقين توحيد ربين إن النبي خلدان عليه الصلاة والسلام وأمر في سعي جيريان وتلبيس كسميان بيدوني ودد بريئة oo aan waxba qabin in dambi dusha laga saaro munaafiq khaa'in ahna in la bari yeelo ayay doonayeen marka haddii arrinkaasi dhici lahaa oo sidaa ay u dhici lahayd simbirraxiyay noqon lahayd marka fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo raxmaddiisa ayuu rabbi kugu baraarujiyey oo kuu soo waxyooday kaasaa lagugu ilaaliyo lagugu dhowray sidaa darteed munaafiqiinta dariiqa xaqa kaama dhumin karaan weeyaan macnaha labadaasba mufasiriintu way ku sheegaan sababta waa tan aan soo marnay sababu nusuulkii in markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay nimankii u yimaadeenay yidhaahdeen ninka tucmo la yidhaahdo waxba ma qabo oo waa beri wey xoolaha la xadayna maaragtay cabuurka la xaday cabuurka birta la xadayna waxa weeye ninka yuhuudiga ama ninka nasraaniga buu gurigiisa yaallaa raggii laga xaday qamiiska yacni oo qataadat ibnu nucmaan markuu nebiga u yimid hadalladii uu ku yidhi waatu u dagaalamay dad khayr lagu sheegay baad ku tuuntay sariqa iyo tuugo uu ku yidhi marka cismadaas ilaahay durbadii waxyigaanu soo dejiyey nabigeennana sidaasaa loo ilaaliyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh macnahaasaa loo jeedaa weya marka allah wuxuu leeyay walowlaa fadlullaahi alla dheeraadsiintiisa calayka adiga uu ku dheeraad siiyo haddaysan jiri lahayn wey haddii la la'yahay oysan jiri lahayn waraxmatuhu alla naxariistiisa oo kuu naxariistay oo xaqa uu kugu ilaaliyey oo maaragtay yacni aysan jiri lahayn dhowrista uu ku dhowray cismada uu ku siiyey aynan jiri lahayn lahammat waxay ku hamin lahayd daa'ifatun koox oo minhum munaafiqiinta ka mida an yudiluuka inay adiga xaqa kaa dhumiyaan yacni an yulabbisuu calayka alamra xataa tudaafica saariq inay talbiis kugu sameeyaan oo amarkaada ay khaldaan ilaa markay nin saarika aad difaacdo ayay sidaasoo kale bay dooni lahayn wamaa yudiluuna ma dhumiyaan ilaa anfusahum naftooda mooye wax kaloo ay dhuminayaan lama arko yacni dalaalka ay adiga kula doonayaan yacni waxa weeye yarjicu wabaalahu calayhim ayaga ayuu ku soo noqonayaa cuquubadiisa ayadoo ku soo noqonaya ada waxba kuuma dhibi karaan weeye wamaa yaduruunaka kumana dhibayaan min shayin waxba kuuma dhibi karaan marka wamaa yaduruuna min shayin min shay idaan jaar majruurkaas waxay leeyihin mufasiriintu waa fii maxalli nasbin cala almasdariya ayuu yaallaa oo maalan waxa weeye wamaa yaduruunaka shayan min addarari yacni shay oo dhib ahba kuma dhibi karaan adiga waxba kuma gaarsiin karaan waxay kugu dhibi karaan male maxaa yeelay ilaahay baa ku xifdinaayo oo caasim kuu aho ku dhowrayo waa taa wey يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله سيدا سؤال والله يعصمك من الناس ذلك إلهي الله بكاء إلالنا سبحانه وتعالى مركا وما يضرونك من شيء وحق نبقه يكجارسين كران لما أركب ربي لي سبحانه وتعالى وأنزل الله الله وودجيي عليك أديك النبي محمد ودشارة الكتاب كتاب القرآن كوكوسو دجيي والحكمة حكمة سنة النبي قال لقوا فسرية عليه الصلاة والسلام مركا هل كان وحوي وامتنان قال لديسي هو نبي قال قال لديسان ايوه حوجنت إلهي أو تأييديه في جميع أحواله أو حوجنيه هيا لقوا قال لديسان ايوه مركا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كانوا كوكوسو دجيي xikmadana waa uu ku siiyey oo maaragta qur'aankii ah sidaas darteed falaa yaqdiruuna idlaalaka inay ku baadiyeeyaan marna ma awoodi karaan marna ma awoodi karaan hadday isku tagaan khalqigoo dhan kuma dhumin karaan weeyaan sababta qof uu maaragtay waxay ku soo degayo oo allah uu taswiibinayo cidna ma dhumin karayso weeyaan wacallamaka allah wuu ku baray nebi muxamadow maa shay buu ku baray lam takun aadan ahayn taclamu mid yaqiinay oo garanayay ayuu ku baray marka waxa uusan nebiga aqoonin oo la baray waa maxay culammada waxay leeyihin waxaa loo jeedaa waa min umuuri ddiini washaraa'ici diinkan arrimihiisa iyo sharcigaas ayuu ilaahay nabiyulaahi maxamed baray maxaa yeeley intaanan qur'aanka lagu soo dejinin ka hor nabigeenna ma usan aqoonin waxa diin iyo la yidhaahda midna ma garanin wuxuu ku ogaaday marka ilaahay waxay uu ku soo dejiyey buu xaqa ogaaday oo ilaahay tusay subxaanahu wa tacaala waa sida ilaahay allah uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala يعني في سورة الشورى أو رب كليها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان sidaas baanu maaragtay waxaan kuugu waxyoonay quraankaana kuugu soo waxyoonay buu ilaahay leeyahay amarkeena kamid ah maxaa yeelay ma kunta tadri mal kitab wala iiman iimaanka iyo kitaab wax la yiraahdo ma aadan garanaynin walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa يعني مرك النور أو عدا دون أن كهن من عبادنا كم إذا بان كدقني وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم مرك النبي قال مؤسن قرنين وحل يراهدو ماركتي آه يعني الكتاب والإيمان قبل نزول الوحي أما قبل إرساله أنتو سربي أما أنتو سربي أور من أوسن أوسن وحي أوسن سينين والنبي أن لقدين ما هو الإيمان مؤسن قرنين وما هو الكتاب وحلي هذا مؤسن قرنين حين الله بتعيد بسورة القصص كجر توكران واللمد وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين يعني ساس رب لي سبحانه وتعالى ما هذا الرجين إن قرآن وقوسه دجين دون النبي اللي قاعد يجي دونه النبي أنه ما أوجين علمنا ومرهم لكن إلهي بكدك سبحانه وتعالى نحريس تيسا أيوك سيويا مركا وعلمك ما لم تكن تعلم waxaadan aqoonin buu ku baray oo diintaas ah weeyaan markuu nabiga iyo rasuulka ka dhigay ayuu rabbi ku baray weeyaan wa kaana fadlullahi alla dheeraadsiintiisa uu ku dheeraadsiiya calayka adiga dushaada cadiiman mid weyn buu ahaaday waa arrin weyn fadliga ilaahay uu nebinimada uu siiyey waxyiga uu ku soo dejiyey kitaabka qur'aanka uu siiyey rasuul uu ka dhigo dadka u soo diray waa fadli weyn weyn yacni fadligaasna runtii maaragta waa nicmo aad iyo aad u weyn oo nicmo ka weyni aysan jirin weeyaan ولذلك علماء waxay yiraahdaan waxay daliil u tahay aayadani yaani maaragtay waxa weeye waa min a'zam ad-dalail ala anna al-ilm ashraf al-fada'il wal-manaqib yaani inuu ilmigu yahay ashraf al-fada'il waxyaalaha fadliga kan ugu sharafta badan inuu cilmiga yahay maxaa yeelay nabi maxamed nebinimadu waa cilmi waa ilaahay uu siiyey taasaa lagu sharifay marka cilmiga wax ka sarreeya manqabo ka sarrayso iyo ammaan ka sarraysa ay ma jirto weeyaan لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم ما دام منافقين في لقصة الشيكي إني هبينكي انتي شرين إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وحكي مدوى النجوى فقب قيمي فقاس بامرك لك حضليا فقه وحل إلى هذا يشركة يتناجي قولين الله بحضتك أي شران حكم كذا رب نو شيء سبحانه وتعالى لا خير خير ما أهانين في كثير إن بدن ومن نجواهم فقود كمدة كو فقيو فقود أي فقيان شريان انت بدن wax khayro ku sugan lama arko rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala wax khayro ku jira lama arko illa man amara bi sadaqatin marka yaani kuwan kaliya maaha aayadda munaafiqiinta ku soo dirta laka aayadu waa caam waa aayad caam cid alla ciddii faqdo oo aan waxa khayr ahayn ku faqdaahi ayaa soo galaysa weeyaan laa khayra fi kathiirin in badan oo min najwaahu faqooda kamid yihiin wax khayr oo dhexdiisa ku sugan lama arko markaas waxaa laga soo reebay dhowr shay baa faqi laga reebay ilaa man axad mooye amara farayo amara faray oo dadka amray bisadaqati sadaqa faray أو أمس معروف وناك فري أو أمس إصلاح وناك سمي وناجيي إصلاح سميو بين الناس الضدك تحدوده إصلاح كسميي صدح ذاس wixii ah oo loo faqaahi ayagu khayr bay leeyihiin wixii saddexda ka soo harayna oo faq ahoo shar ah khayr ay leeyihiin lama arka buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waman yafcal qofkii sameeyo arrimaha la soo sheegayo faqa xunka yani faqa wanaagsan baan u jeeda waman yafcal qofkii sameeyo almru bisadaqa almru bilmacruuf alislaaxu bayna annaas saddexdaas qofka sameeyo ibtiqaa'a mardaati illaahi liajli ibtiqaa'a mardaati illaah allah raadi ahaanshihiisa doonisteeda darteedna u sameeyaay oo maqsad kale aan ka lahayn ha lagaa sheego iyo riyaa iyo cujbo iyo wixii lamida kuma jirto ibtiqaa'a mardaati illaahi alla ridihiisa dalabkeedii doonisteeda darteed u sameeyaa fa sawfa mar dambe kol dambe ayaa nu'tiihi qofkaa siinaynaa ajran ajri baanu siinaynaa ajriga oo cadiiman weyn ayuu allah leeyahay subxaana wa tacaala aayaddan sidaan soo sheegay waa aayad caama wey sida culammaduba ay yidhaahdaan يعني وحو ليه جلال الدين القاسمي وسياق الآية وإن دل على مناجاة بعض قوم بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا أنها في الأ- في المعنى عامة يعني ساسولي آية سياقي ذي يقابك أسعطة هبك التصق munaafiqiintii qaarkood qaar kale oo yani dadkii ninkii tuugga ahaa qoomkiisii oo shiray haba ku tuste ilaa annahaa fi lmacnaa caama aayaddu waa caam uu leeyahay macna ahaan weeye sidoo kale mujaahid wuxuu ku soo guurinaya alimaam albagawi fii tafsiirihi wuxuu leeyahay qaala mujaahidun alaayatu caamatun fii xaqi jamiici annaas aayaddu waa caam fii xaqi jamiici annaas dadka oo dhan ayay caam ku tahay ee nimanka munaafiqiinta wax ku gooniya ma aha marka allah wuxuu leeyahay dadka faqa ay faqaan shirarka ay shiraan wax khayrahoo dhexdooda ku sugan lama arko laa khayra fii kaiiri min najwaa wax khayroo dhexdooda ku sugan lama arka dadku intooda badan faqa ay faqaan inteeda badan wax khayroo ku sugan ma laha laanna annajwa xagga markay culammadu fasirayaan najwa maxaa la yidhahdaa waxay yidhaahdaan waa assiru bayna alinayn aw aljamaaca waa shay sir ahoo ka dhaxeeyo laba qofood ama dad badan ka dhaxeeya waxay siraysanayaanu faqa goonida loo faqo ayaa la yidhaahdaa weeyaan walidaalika waxaad odhanaysaa naajaytu fulanan idaa khallastahu afradta hebel baan la faqay hebel baan la kooday hebel baan la shiray haddaad tidhaahdid waa markaad la gooni noqoto keligaa aad noqotaan baad odhanaysaa naajaytu fulanan xagga luqa ahaan sidaasaa la yidhaahda hebel baan la faqay baad odhan waa taas weeyaan marka faqaasi asal ahaan waxa weeyaan waa shay yani maaragtay haddausan yani uusan ahayn albir wاtaqwa waa la reebay waa la reebay muminiintana waa laga reebayo fii suurati اlmujaadila ayuu allah aad uga hadlaa ya ayuha aladiina aamanuu ida tanaajaytum falaa tatanaajuu biاlإثmi wاlcudwani wamacsiyati الrasuul watanaajuu biاlbiri wاtaqwa اlإثm wاlcudwaan wamacsiyati الrasuul in lagu shiraahi wa xaraamu waa shayna laka reebo manhi ah weeyaan waxaa la rabaa albir wataqwa samafal iyo alla kacabsi wanaag in lagu dadku ay ku shiraan baa la rabaa shir hadduu imaanayo waa taa weeyaan sidaasaa nalaka rabaa laanna ilaahay wuu reebay alam tar ila aladiina nuhuu can الnajwa uma yacuuduuna lima nuhuu canhu ilaa aakhir alaaya waad ogtihiin aayaddaasuu kaga warramaya faqa laftiisa waxyaalaha loo reebo waxa weeye dadka muslimiintaba u dhibaa إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا سماه وليس بضارهم شيئا فق أسل أهان وحكيما داب شيطانك أي كيما فقعا ونكسنين وحكيما دا شيطانك حقي سكيما دا وحويانا وحو أسمينيانا dadka muuminiinta inay ku dhibaan bay u faqayaan saas munaafiqiinta iyo yahuuda iyo ay sameyn jireen ayaga dadka muuminiinta inay murug galiyaan ayay doonayeen weeyaan marka faqa asal ahaan hadduusan albiru wataqwa uusan ahayn waa mamnuuc waana manhiyun canhu waana lagu dambaabaya waa shay la reebay weeyaan keliya hadda aayaddan waxay ka soo reebtay saddex shay wey ilaa man amara bisadaqatin sadaqa qofka faraahi oo dad maalan ay yidhaahdaan inta goonigu faqaan laba qofood iyo ka badan ay yidhaahdaan war aan hebel waa dhibaataysan yahay meel hebel dhibkaasa ka jiro sadaqadaas aan dadka u raadino wanaag aan dadka farno hadday ay isfarayaan oo muslimiin ay dad dhibaataysan ama wax lamid ay wax u ururinayaan waxa weeye man amara bisadaqatin ay soo gelaysaa sadaqadaas culimmadu waxay leeyihiin sida raajixa ah oo daahirka waa sadaqatu tatawuca loo jeeda sadaqada tatawuca wey wailaa midda kale waaba waajib wey midda sunnada ahee naafilada ah loo jeedaa oo sadaqada iska ah yaa loo jeedaa ama midda kale ee zakada waaba waajib ay kugu tahay inaad bixiso faq uma baahna quraan aan dadka wax tarno sida aan yeelno wanaagaas marka ka shaqeynaysan waa khayr way mas yaani maarka illa man amara bi sadaqati dad sadaqa faray mooyee aw ma'rufin ama ma'ruf faray ma'rufna waxa yiraahdaa markay culimadu fasirayaan waxa yiraahdaa waa lafdun aamun yashmalu jamii'a anwaa' al-birr yashmalu jamii'a anwaa' al-birr waa lafdi caama oo kulminayo nooc kasta samafal ah ayuu kulmiya macruuf marka la yiraahdo waa wanaag way wax alla wixii khayr ah birri ah ayuu kulminaya weeyaan sidaas la yiraahdo marka acmaalul birri dhamaanteed waa macruuf way wanaaga khayraad fartay طاعه dadka ku boorisay ihsaan baad fartay waxa kala khayr oo dhan baad fartay wax alla wixii wanaag oo aad sameysay macruuf weeyaan aw islaahin bayna an-naas ama islaah bayna an-naas qafaraaya mooyee يعني قفرايا مويه dad laba qofood oo dirsan ayaad ka dhex shaqaysay wanaag uga dhex shaqaysay inaad heshiisiiso inaad heshiisiiso labadaas qofood muslimiinta baad ka dhex shaqaysay islaah bayna naas waa shay aad u wanaagsan weeyaan marka isagana faqaas baad u shirteen waxaad tiraahday labada qof waa dirsan yihiin labada qabiil baa dirsan labada kooxood baa dirsan aan heshiisiino markaas aad u heshiiseen aad u faqdeen faqaas waa mid khayr leh waa mid khayr la faqaas aad faqdeen sida macruufka markaas faraysaan ama ma aragtay sadaqada aad farayso kale ayuu la mid yahay weeyaan marka al-islah bayna al-mutabayinayn waxa loo jeedaa yani islahu bayna an-naska wuxuu noqon karaa يعني وحي يراهدان وحو عام كن قنكرة في الدماء والأعراض والأموال يعني وفي كل شيء يقع التداعي فيه وعلى وحي الاسكو شاقن كرأو إذل أيو كدعي ديك داد كلا قليبا مارد إصلاح كدح سميسي داد عرضقود كحد قدبي قاركود قارك كلا كحد قدبات إصلاح كدح سميسي داد حولك كلا قاتيبا إحسان إحسان إيا مارد إصلاح كدح سميسي وعلى وحي وان يعني دادك اسكو كينيو مركز دادك اسقبسانان islaaxa aad ka dhex shaqayso ayaa lafdiga islaax la yiraahdo oo kulminaya weeyaan islaax baa la yiraahdaa marka as-sulhu culimadu waxay yiraahdaan as-sulhu sayyid al-ahkam islaax dadka la heshiisiyo oo la isku soo jiijiiro waa shay aad iyo aad u weyn weeyaan ولذلك حديث امام احمد البخاري ومسلم اي ورنا ابو داوود الترمذي حديث ام كلثوم يعني ام كلثوم بنت عقبه waxay leedahay nabiga waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam oo oranayo laysa alkadaabu alladii yuslixu bayna annaasi fayanmi khayran aw yaquulu khayra وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما الناس إلا في ثلاثة في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث, وحديث المرأة زوجها يعني وحي لا ذهي nabigan waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo odhanaya qofka laba qofood khayr u kala qaadayo heshiisiinayo oo markaa been sheego been buu sheegay labadan qof inuu heshiisiiye buuna beenta u sheegaya kaasoo kale kadaab lama yidhaahda buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba qofaad dirirtay iyo laba kooxaad dirirsan labadaa qofood dirirsan haddaad mid intuu tagto tidhaahdo wallahi ninkii hebel ahayoo ku ammaanayo hebel oo ku ammaanayaan arkay maanta oo khayrkaada ka shaqaynaya wanaaggaada ka shaqaynaya oo aan jirin adaa samaystay kan kalaa u tagtay markaasaa tiri war hebel oo ku ammaanayay wallahi waxaas wanaag buu kaa sheegayay oo wax jira maaha labadoodin isma arag si marka aad iskugu keentood marka nin walbaba inta u sheegtay tidhaahdo labadoodii markay aad isku keento asaa u heshiisiiso been lama yidhaahdo kaasoo kale ninkaa waana been uu sheegay soo maa waxaan jirin buu abuurtay laakiin wuxuu u sameeyay labadan qofood inuu islaaxiyo kaasoo kale kadaab lama yiraahdo bay tiri rasuulka uu yiri calayhi salaatu wasalaam laakiin waa markuu fayanmi khayran aw yaqulu khayran wanaag markuu u qasdayo oo doonayo oo ama hadal khayr oo u jeedo ayuu oranaya walidaalika waxay tiri ma aanan arag nabiga oo ruqseeya dadka xaaladaha ay ku sugan yihiin oo beenta ah beenta dadku ay sheegaan asagoo ruqseeya ma arag ilaa saddex saddex xaalo baan arkay bay leedahay saddex xaalo dadka ku sugan yihiin baa beenta la baneeyay ta koobaad waa kuwe fi lxarb dagaalka markii lagu dhex jiro dagaal uu ku dhex jiro inuu maaragtay ee, yacni fi- macrakadii uu dhex jooga inuu cadowgiisa khiyaano oo been sheego oo been u sheegaa waa bannaan tahay saasoo kale buu le- saasoo kale buu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam laanna xarbigaa la yidhaha alxarbu khudca ayuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam dagaalka inaad cadowgaada kaga guulaysataa rabtaa waa isticmaali kartaa kadibka oo liljli xarbi aad u samaysay waa kuu bannaan tahay buu leeyahay iyo alislaaxu bayna annaas laba qofoo dad dhexdood la heshiisiinayo ayadana waa sidoo kale wey. waxaa kaloo la mid ah oo la ruqseeyey xadiiu rajuli imra'ata ninka markuu xaaskiisa iska sii jeedinayo oo maaragtay yani inaysan sharteeda ay kasii jeesato uu- ay- uu doonayo inuu wax waxaan jirin oo u sheego soo sharteeda iskaga sii jeediyo u daj- u dejiyo wakadaalika haweentuna inay ninkeeda markay shartiisa ka baqayso inay iska sii jeediso ay waxaan jirin ay samayso been u sheegtana ayadana been lama yidhahdo sababta gurigaa kusii dhismaayo gurigaaba ku baaqi noqonayo marka saddexdaas ayuu ka reebay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka islaax bayna annaas waa shay aad u weyn wey walidaalika ayuu maaragtay xadiid imaam axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ay warinayaan xadiid abu dardaa ayuu nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum biafdala min darajati asiyaam min darajati asalaati waasiyaami waasadaqa قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد قال وفساد ذات البين هي الحالقة بحيري ما يدين شيئا صلاة iyo soonka iyo sadaqada shay darajo ahaan ka fadli badan ma idin sheegaa yani salaada aad tukanaysid soonka aad la imaanayso sadaqada aad baxsanaysa wax ka khayr badan oo ka fadli badan ma idiin sheegaa buu yidhi markaasay saxaabada dhaheen haa noo sheeg rasuulka ilaahi markaasuu yidhi islaaxu daati ilbeyt laba qofood ood ka dhex shaqayso oo heshiisiiso waa taa weeyaan markaasuu yidhi wafasaadu- wafasaadu daati ilbeyni dadka oo la isku diraa oo laba qofood oo maarata isku fiican ood kala geyso oo isku dirtaay hiya alxaaliqatu waa maarata xaaliqa mid yani xiirta wey xaaliqada marka la leeyahay ma aha xaaliqatu shacab timahaaday xiirtaa looma jeede waa xaaliqatu diin wey diinkaada ay xiiraysaa sida timaha loo xiiroo kaleo diinkaadii iyo khayrkaadii oo dhan ay u xiiraysaa wey laba qofoodoo ka dhex shaqayso xumaan aad uga shaqayso marka islaaxu daatilbayn waa shay aad u weyn oo maarata in laga shaqeeyo u baahan maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati al-anfal fattaqu allaha wa aslixu dhata baynikum ayuu oranaya wuxuu allah leeyahay fi suurati al-hujurat وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وحو الله لي آيات كدن بيس إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مرك القرآن كان ويكتر بدنتا حديث النبي كان ويكتر بدنتا مرك إصلاح بين الناس كان حدي الله فقول إذا وردتك أن هشيسينه فقاس وافق خير له وأجر بدل لقيه ليويا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله arrinkaas markaad samaynayso lafteeda ikhlaas u baahan hadii ha laga sheegay hebela labada qofood ku guuleystay iyo labada qabiil dhexdooda hebela ku guuleystay hal lagu sheeg sheegay iyo idaacadaha ha laga sheego ummadu ha ku amaanto haday maqsadkaadu yahay wax ajr iyo thawaab aad ka helaysa lama arko macruuf baad samaysay ha laga sheego haday tahay wax ajr aad ka helaysa lama arko sadaqa dad faraysay hadii ha laga sheego ay noqoto oo riyaa soo galo wax aad ka helaysa lama arko weeye arrintaas lafteed waxay u khuduucaysaa ilaahay darti in loo sameeyo waman yafcal qofkii sameeya daalika arrimaha saddexdaah aan soo sheegnay qofka sameeyo ibtiqaa'a mardaati illaahi alla ridihiisa doonisteeda darteedna u sameeyaa qofkaasi fasawfa kol dambaanu tiihi siinaynaa ajran ajri baanu siinaynaa ajriga oo cadiiman weyn yacni qofka ikhlaas iyo ixtisaab thawaabta ilahay u ixtisaabanaya qofka sameeyo ajri weyn baan siinaynaa walidaalika qiraa'atu ljumhuur waxaa weeye nutiihi bay akhrinayaan weeyaan ama abu camar iyo xamza waxay akhriyaan bilyaa yu'tiihi ajran cadiima fasawfa kol dambe yu'tiihi allah siinay ajran cadiiman ajri weyn buu siinayaa weeyaan ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق قفكي لدن عتمه أما خلافه الرسول رسول النبي الله محمد خلافه من بعد ما تبين markii uu cadaaday dabadeed lahu axadkaas uu cadaaday alhudaa hanuunka markuu u cadaaday dabadeed qofka nebiga khilaafo oo weliba wayatabic raaco hayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta oo nabi ilaahi maxamed raacday wadadii ay mareen wada aan ahayn yaani maarata raaco wadadood intuu ka leexdo wada kala raaca nuwallihi qofkaas waan u dhiibaynaa waan u wakiilanaynaa maa tawallaa wuxuu weliga ka dhigtay yaan u dhiibaynaa oo maaragtay tawallisiinayna gacanta u gelinaynaa wa nuslihi waanu gelinaynaa jahannama naarta jahannama la yidhaahdo ayaanu gelinaynaa wasaa'at way xumaatay hiya jahannamo masiiran ay marjican wa ma'wan meel loo noqdo jahannama u xumaatay weeyaan meel loo laabto oo marjic laga dhigtaa jahannama u xumaatay weey aayadan wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala noogu sheegayaa qofka nabiyulaahi moxamed khilaafo oo markuu laakiin calaa cilmin iyo camdan u khilaafo kas iyo olakac u khilaafo weeyaan wadadii dadka mu'miniinta ay mareen oo diin ahaan ay u mareenna inta ka leexdo waddo kala maraay ka inuu ilaahay subxaanau watacaala ciddu weli ka dhigtay oo shaydaanka gacanta u gelinayo adduunka intuu joogo shaydaan baa madax u noqonaya meeshuu doono geynayo aakharana naarta inuu gelayo ayuu rabbi subxaanau watacaala noogu sheegay waman yushaaqiqi rasuula almushaaqaadka waxaa la yidhaahdaa almukhaalafatu waalmucaadaatu ayaa la yidhaahdaa mushaaqaadka waa khilaafka iyo maratay yani locolaytanka loo jeeda almucaadaat waa locolaytan wey marka qofkii khilaafo rasuulka oo nebi muxameda calayhi salaatu wasalaam goormuu khilaafay min bacdi maa tabayana markuu caddaaday dabadeed lahu axadkaasi alhudaa hanuunka uu caddaaday yacni kas ayuu u khilaafay markii xaqi u daahiray oo nebi maxamed inuu rasuul ilaahay yahay kitaabku wata kalaamullaahi uu yahay yani diinta uu wata diinulislaam oo saxa ay tahay markuu ogaaday dabadeed sidaa u khilaafo oo ka leexday wayattabic raacay weliba haddana raaco hayra sabiili lmuminiina muminiinta wadadoodii wadada aan ahayn raaco muminiintaasi marka yaa loo jeedaa waa yani waktiguu qur'aanka soo degaya muminiintii joogtay wey oo nabiyulaahi maxamed oo madaxda u ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa nebigii iyo asxaabtiisii wey marka halkaas culummadu waxay ka qaadanayaan fahmiga saxaabada ridwaanullaahi calayhim inuu yahay muqadamun calaa fahmi hayrihim waytabic hayra sabiili muminiina fahmiga saxaabada diinkan ay fahmaan in laga hormarinaayo fahmi kasta oo ayaga dadkii ka soo haray ah say diinta u fahmaan koodaa la hormarinaya maxaa yeele saxaabada diinka waa ku dhaqmeen waxay istaageen goobjoog ahayn meel alle meesha aayad ku soo degtay ogyihiina ka warqaba cilmi bay ulahay rasuulkay la socdeenoo jihaad la galeenoo la safreenoo la joogi jireen marka ayagaa yaqaano ariiqa ay maraan wadda aan ahayn qofka marana waa ku halaagsamaya weyaan marka wayatabic hayra sabiili lmuminiina muminiintaas waa saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam waddada la sheegayana wadada waxaa loo jeedaa maa kaanuu calayhi min caqiidatin wa camalin ayaa loo jeeda wax alla waxay saxaabadu ku sugnaayeen oo caqiide ah oo camal ah ayaa loo jeedaa wadada la sheegaya sabiilka waa taas weeyaan caqiidada waa ina caqiidadii saxaabada caqiide kuu noqda camalkii saxaabada waa inuu camal kuu noqda inaadan jeebkaada wax ka samaysanin dad saxaabadii ka dambeeyey waxay bilaabeen oo saxaabada ku khilaafeenna inaadan dadka khilaafay raacine saxaabadii inaad raacda ayay ku tusinaysaa weeyaan wayattabic raaco hayra sabiili lmuminiina muminiinta wadadoodu wadda aan ahayn raaco walidaalika maaragtay waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa imaam shaafici raximahullahu ayaa waxaa aayaddan wuxuu u deliishadaa in uu ijmaacu xujo yahay taxrumu mukhaalafatahu shayga ijmaaca la yidhaahdaa yacni inuu yahay shay diinka ka mid ah oo xujo ah inuu yahay ayuu u deliishadaa aayaddan ayuu imaamu shaafici istinbaaday aayaddan inuu ijmaaca xujo yahay sida kitaabka qur'aanka uu xujo u yahay sunnada nebiga ay xujo u tahay ijmaacuna inuu maaragtay uu xujo u yahay ayuu maaragtay imaamu shaafici u deliishadaa ولذلك أي ماركتي شيخان الخفاجي اللي يرهده وحسوه قورنيا qisada uu u daliishaday imaam shaafic inay ijmaacaydan ijmaac ay daliil u tahay qisadaas uu soo guurinaya wuxuuna ka soo guurinaya tilmiidi shaafici oo maartay al-hafiz al-muzani ayuu ka soo guurinaya way imaam shaafic ardagiisi imaam shaafici ardagiisi oo muzani ah ayuu ka soo guurin muzani baa wuxuu leeyahay kuntu inda shaafici yawman maalin baa waxaa la joogay buu yiri imaam shaafici baan la soo la joogay buu yiri marka asagoo masaajidka joogo oo tiirka ustuwaanada masjidka dhexdiisa tiirarka ku yaalo ku tiirsan ayaa wuxuu yiri fajaahu shaykhun yaani fajaahu shaykhun alayhi libaasu suufin wa biyadihi asan imaam shaafici oo darbiga ku tiirsan baa waxa uu yimid nin odaya oo dharkan suufkan laga sameeyay wato gacantiisa ul ku wato ulna gacanta ku siito ayaa u yimid markuu arkay imaam shaafic ninkan haybada ka muuqata iyo markuu arkay fastawa jaalisan imaam shaafic waa soo fariistay awal waa dangiigsanaayo wuu fariistay يعني وحو ليه وكان مستندا لاستوانة فاستوى وس- وسوى ثي- ثيابه من كان أضغاه يمد مارتي ودركا وطؤه بكورده وتهيبتي سمركو أركي أيو صوفر يستدركي سلطوتوس يستي إمام الشافعي منكي واحد ضيو شيخي أضغبه وحكوير إمام الشافعي سيقول الله ضيو ما الحجة في دين الله دينك إلهي محا حجة أهبه الإمام الشافعي وإيشه مركاس الإمام الشافعي وحوير كتابه إلهي كتاب كسا حجة مركاس وماذا maxaa kale ku xigoo xujaa markaasuu yiri sunnatu nabii nabigiisa sunnadiisana waa xuju yiri markaasuu yiri wamaada maxaa kale ku xigoo xujaa buu yiri asagana markaasuu imaam shaafici yiri ittifaaq umma illa ummadayda nabigu wuxuu yiri la tajtami'u ummati ala dalal ala dalala ummadayda baadi kuma kulanta buu yiri ijmaaca saxaabadana wax walba ijmaac kasta asaga laga hormarinaya marka wuxuu yiri yaani ummadda waxay isku ittifaaqdo muslimiintu waxay isku waafaqaan wa xuju yiri markaasuu yidhi min ayna min ayna hada min ayna hada al-akhir midkaan dambe kitaabku waan gartay sunnadiina waa gartay ka dambe xagee ka keentay buu yidhi yani meesha xagee keentay yani huwa fi kitaabillah ma ilaahay kitaabkiisa ku jiraa buu yidhi markaa ileedahay ittifaaqu lumma ijmaac baa xujaa markaa ileedahay ma kitaabku ku jira imaam shaafici sidaa u weydiiyey imaam shaafici musani wuxuu leeyahay fatadabbara saacatan saakinan saakitan imaam shaafic markii su'aasha la weydiiyo oo xagee ka keentay jimaaca abaar dhan buu aamusnaa xishib buu yiri waa aamus sheekhi baa hadlo markii wuxuu ku yiri ajaltuka thalathata ayaamin bilayaliyihin saddex maalmood iyo saddex habeen ayaan muddo ku siinaya soo raadi buu yiri xujada keen imaam shaafic oo keen fa in jiita bi aayatin hadaad xujjo la timaada buu yiri ahlan wasaada wa illa hadaa la imaan weyso fa'tadil an-nas dadka ka fogow buu waxa ay islaam arkay wax damo sheegaysa mala ka tagbuy xujo ina keentid baa laga rabo imaam shaafic waa tagay saddexdi maalmood maba soo bixin ba saddex maalmood uu nagaado uu guriga ka soo bixin maalinkii saddexaad ayuu soo baxay bayna dhuhr wal asr duhurkii casarka maalintii saddexaad ayuu yimid masaajidkii buu yimid musani wuxuu leeyahay markuu imaanayay waqad tagayara lawnuhu imaam shaafic oo midabkiisaba isbedelay ayaa yimid buu leeyahay maartay ila intaas wuxuu ku jiray baaris buu ku jiray iyo maartay yaani uu ka shaqeynay diinta aqoonta ilaahay uu siiyay markaas odagii yimid ninkii odaga markuu yimid uu salaamay imaam shaafic wa jalas markaas uu fariistay markaas uu yiri haajati ya shaafici dantii aan ka lahaaba rabaa buu dantii aan ku weydiisay saddexda maalmood waa dhamaatay isii buu yiri muraadkayga ii sheeg markaasuu yiri nacam xaajadaadu waa kuu hayaa buu yiri markaasuu u bilaabay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim qaala allahu azza wa jalla ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مركو آيداش أخريو يري لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتباعهم فرض يعني هذا الكثير وحولي إمام الشافعي رحمه الله وحولي جهنم قد كان إلهي مؤونا قلينين مؤمنين تخلاف كود مركي مؤمنين توددوا خلافان جهنم كما أوران جينين حتى يسن راعي دودو أين فرض عين حتى سبيل المؤمنين إلا الراعي يسن فرض عين تتك خلافه نار كما قلين بولية مرك إجماع إنه حجيه عين سلاسا كو قرتبوه فضيقي مرك حول قال صدقت وقام وذهب هم باشا يكتبير هذا كان صح واي مركزو كاستاغو وكتغي بولية هذا كاسو كسو غورينا يا يعني ما عرفتي مزني أيو كسو نقلينا يا ويا مرك آيضا إنه إجماع حجيه هي أي علماء أدل شدان ويا مرك ويتبع وحال الرواج طريقة صحابة قفكي خلافه oo waxaan waqtigii saxaabada aanan diin ahayn dadka diin uga dhigay waa marduudun calayhi bal ilaahay shaydaan buu gacanta u gelinayaa weeyaan markaasuu rabbi yidhi nuwallihi waan waan waan siinaynaa yacni nakilhu fi laakhirati ilaa maa tawallaa fi dunya cidduu adduunka weliga ka dhigtay baan u tala saaranaynaa wey nuwallihi waan u dhiibaynaa maa tawallaa wuxuu weliga ka dhigtay baan u dhiibaynaa wa nuslihi waan gelinaynaa jahannamo naarta jahannamo la yidhahdaan gelinayna wasaa'at wayna xumaatay jahannamo masiiran meel loo noqdo ayay u xumaatay weeyaan baqow wuxuu leeyahay najcalhu waaliyan lima tawallahu min adalaal baadidii ou maaragtay ou yani isagu tawalliyey ayaan waali uga dhigaynaa buu leeyahay sidoo kaleetaba wuxuu leeyahay يعني ما رت وحنو جه شوكاني بهذا الكأورنيو شيخ ناصر السعدي وحولي نتركه وما اختاره لنفسه ونخ- ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه يعني وحي لم تولي نوله ما تولى آيدي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني نولي ما تولى واحد هذا ولي كدغته هذه باطل هذا ولي كدغته شيطان هذا ولي كدغته شيطان كان له دين waxay lamid tahay falama azaagu falama azaagu azaaq Allah qulubahum bay lamid tahay aydaas oo kale tafi suurad saf ku jirtay lamid tahay waxay lamid tahay wanuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra fi suurat al-an'am aydaas oo kale bay lamid tahay weey wanuslihi waan gelinayna jahannama naarta jahannama la yiraahdaan gelinayna wasaa'at way xumaatay jahannamo masiiran meel loo noqdo jahannama u xumaatay weeyaan inna allaha alle laa yaghfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi allah shay-an in lala wadaajiyo ma dhaafo wey yani laa yakfiru liaxadin qofna ilaahay uma daayo an yushraka bihi inuu ilaahay shirka u sameeyo wanaagsi uu sameeyo cibaadadiisa yani maar sujuudiisa soonkiisa yani baryadiisa gargaar weydiisigiisa nadarkiisa يعني ما عرفتي وحي لميده هودن إن إلهي وحو رب خلقي أدومديس كرقو نذا النقضي خلقي سللا وداجيا مرنا إلهي معتني هذا قفك سلا أسوه كل حجر أو كل انتوية إن الله الله لا يغفر مطافه ومطافه لأحد قفنه مدايوية أن يشرك به يعني إن إلهي للو وداجي قفه أدينيه لما أركو الله دم بدافيه shirki ilaahay ma daayo qofka hadduu shirki ku dhinto waa mukhallad fi naar naartu ku waara marka shirkiga aad iskaga ilaaliyo weeye wayakfiru allah wuu dhaafaa maa duuna dalika wixii taa ka soo haray allah wuu u daayaa subxaanahu wa tacaala wayakfiru ilaahay wuu dhaafaa maa duuna dalika shirkigaa wixii ka soo haray wuu u daayaa liman yashaau ciduu doono buu u dhaafaa qofku doono ilaahay mashiicadiisa iyo doonistiisa ay ku dhacdo ayuu shirkiga u daaya yaani shirkiga wixii ka soo haray uu dhaafaa weeyaan wayaghfiru ma duuna dalika waman yushrik billahi ayadan qaybteeda hore waxa weeyaan sida imaam tirmidhi oo fi sunanihi ku soo guurinaya can cali ibn abi talib radiyallahu anhu wuxuu leeyahay ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية يعني القرآن كآية كما جرته يعني اللي يجعل البدن يهي آية حيال هدانا شركة سمينين وقف وقدع هذا رب يجعل دينيه وحوي وحي يقوناك بدل ما أركبوا لي أدبن جعله لي ومن يشرك قفتي وداجيه بالله الله سبحانه وتعالى عبادة ديسة خلقي كلا لو وداجيه فقد ضل قفك سواء رمي وانا باذيومي حقي مكدمي ضلالا رميت وبعيدا فق أيو رمي وحق كفق أيو قفك رمي ويا يعني صوابك كفق يهي استقامته كفق يهي قفك سواء رمي ولذلك وحي مفسرين سو غوريان يعني بشير بن أبيرق وحال يلهدا markii aayadahan soo dageen laxiqa bil mushrikiin makka uu aaday mushrikiintaas uu dhex galay bay dhahan oo halkaas uu aado nafaaqiis waa cadaystay weeyaan marka shirki inuu ku dhintay bay tusin walidaalika tucmana waxay yiraahdaan qad maata kaafiran soo gaala buu dhintay bay yiraahdaan nimankii munaafiqiinta aayadahan ay ku soo dagay sidaas mufasiriintu leeyihiin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam